إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan konton askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla ka dhacay gobolka hiiraan alkataab al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal askar badan looga dilay dowladda federaalka ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe siyaasi taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka oo isku dhex yaacday ayna ka macaashayso hantida ummadda soomaaliyeed qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho ayaa waxa ay u xurmeen dayaca dhanka nadaafadda ah xilli dowladda federaalka oo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ay ka qaado lacago badan oo canshuur ah gabarh soomaali ah ayaa lagu dilay wasaaradda yurub maleeshiyaadka r s f ayaa dad ku xasuuqay xerooyin barakacayaal oo ku yaala gobolka daarfuur ee dalka suudaan warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa fadliga salaanta iyo ahamiyadda ay siisay diinta islaamku
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa afar iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan labaiyo tobanka bisha afraad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan konton askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay gobolka hiiraan dagaaladan ayaa habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dulaadka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan waxaana lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyadoo wararka la helayo ay tilmaamayaan in lagu dilay ugu yaraan siddeed iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka halkaa lagu dhaawacay afartan iyo saddex kale oo dhammaantood ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaallo culus ayaa waayadii ugu dambeeyey ka dhacayay duleedka deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan kuwaas oo khasaarihii ugu cuslaa dhabarka loo saariyey ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka baayana xala ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ku leeyihiin degmada dinsoor weerarkan ayaa in muddo a socday welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray askarta xabashada dowladda ethoobiya ee halka duulaanka ku jooga al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaal askar badan lagu dilay oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsen
waa muuqaal cusub oo qayb ka ah wax soo saarka warbaahineed ee alkataayib al akhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa dagaal culus oo dhowaan ka dhacay deegaanka warta dibisa matar ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa la daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal faraha looga gubtay ku qaadaya ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa warta dibisa matar dagaalka ayaana sida muuqata waxaa looga abuutroonaaday ciidamada dowladda federaalka iyadoo la arkayo tiro meedad ah oo daadsan halka qaar ka mid ah ciidamada la weeraray ay goobta ka firxanayaan marka laga yimaado ciidanka la laayay kuwa cagaha wax ka dayay waxaa filimka alkataayib al ikhbaariyah lagu arkayaa maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo garbaduub loogu xiraya halka lagu dagaalamay qaarkood ayaana kaamirada alkataayib ka hor hadlay anigoo ah sayiid axmed darsame oo ciidanka dowladda ka tirsanaay oo hubkaanna ciidanka dhanna qaar dhinteen qaarna dhaawacna qabeen qaarna la qabtay mujaahidiinta ay qabteen waxaa ligu qabtay warta dibisa matar aa ligu qabtay anoo jiifa ciidankana loo baalotumiya waxsaas siirideen anaa albaalooto ma biridin shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waaye allahay shabaabka markay noo sheekeynayeen rag oo kii waa allahay oo soddon qof waaye san waaye allahay
dagaal qaraar kadib waxaa deegaanka warta dibi samatar u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saanad militari oo uu ka mid yahay gaari nooca raaxada ayayna gacanta ku dhigeen kuwaasoo lagu daawan karo muuqaalka cusub
أتنزف الدم أمري كاملا ركبي ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي
siyaasi taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka oo isku dhex yaacday ayna ka macaashayso hantida ummadda soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi dagaal ooga hore cabdinuure siyaad ahna siyaasi taabacsan dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay dowladaha shisheeye ka soo daabulanayso deymo lagu banaysanayo dhaqaalaha dalka waxa uu sidoo kale ka warramay wasiiro la sheegay inay ugu sawir u tageen furimaha kuwaas oo uu sheegay inay isku dhex yaaceen oo ay garan waayeen shaqadooda waxba la gaday ma jiraan hal qof shay oo la gaday ma jiraan waa dayn miiska oo jira wax muuqda waa taasaa ka jirta jeedaba maaragtay in madaxtooyada lagaa soo daray waxyaalaha muujinaya ka mid taha kelmaddaas waxaa weeye eh, eh, xagee kuwaad sheegaysa xagee bay tuutaha xirteen oo tageen nin wasiira max- mas- iyo ama nin taliya nabad sugudiyada maxaa geliyey inuu maaragtay inuu war iyo sirdoon iyo wax goobaa la rabay ma waxaa inuu maaragtay inta meel tago eh, sidii j- maaragtay ciidan oo kale u dirira sax maaha si kastaba dowladaha shisheeye ayaa sheegtay in soddonkii sano ee lasoo dhaafay ay dowladda federaalka amaahiyeen lacago badan iyadoo dadka la socda arrimaha soomaaliya sheegayaan in bankiga dhexe ee dowladda federaalka uusan ka shaqayn danaha shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta dhaqaalaha dalka iyagoo intaa ku daray in waddanku uusan lahayn lacag shilin soomaali ah waxa la isticmaalaana uu yahay dollarka maraykanka qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ayaa waxa ay u xirmeen dayac dhanka nadaafadda ah xilli dowladda federaalka ah oo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay ka qaado lacago badan oo canshuur lagu sheegay cali aadan xasan ayaa ka warramaya qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada dayniile ayaa gebi ahaanba go'day kadib markii ay buux dhaafiyeen carro iyo wasaq fara badan oo ka dhalatay dayac lagu sameeyey dadka xaafadda ayaa si kulul u eedeeyey dowladda federaalka iyagoo ku tilmaamay mid ku fashilantay mas-uuliyaddii ugu yareed ee ku saabsaneed hagaajinta waddooyinka muhiimku ah bulshada waxay sheegeen in xaaladda nadaafadeed ee ka jirta waddooyinka ay tahay mid liidata dadka shacabka ah ayaa codeer ku dalbaday in laga nadiifiyo waxyaabaha dhibaatooyinka leh ee yaalla waddada balse maamulka magaalada muqdisho ka taliya ayaa indhaha ka laabanaya dhibaatada haysata shacabka wadadan dhibaato weyna ka jirto isbuucii saddex jeer afar jeer aashil ka dhaca mootooyin baabuur badan oo macnaa dad haligeen hadda guri maas ku yaalo waa jaban yahay baabuur haddaraad galay ilaahay dad wax kuma gaarsiin laakiin gurigii aad u jabay wadadan baahi ba- baahi wa- baahi badan yartaa wadadan bacaad waaye hadda seedka dhan baa wada bacaad seedka kaaraan dhan wada bacaad waaye yaqshidaa la iskugu tagaa macnaha baabuurta marka laamigaadi dhankaasaa iska firiye wixii fanac ka socdaa iska firiye laamiga goyeysid waxaa kuwi maaha marka mooto ama baabuur oo fanac ka socoto ama dhankaas ka fiirnaa waana kugu dhacayaan islaanta ma waad sheex ku karayso dhabarkay ka jabtay ilaa hadda waa jaban tahay een, eh, baabuur maa soo galay gabar maasay ku dhimatay maalxamsito horteeda ku dhimatay oo toddoba jir ahayd marka meeshaa meel khataataa waa een, eh, bacaadkana laga xaaqo waddooyinka burbursan wasaqda daasan iyo cudurrada dulhoganaya xaafadaha magaalada muqdisho waa muuqaal murugo leh oo ka tarjumaya heerka uu gaarsiisan yahay dayaca
gabar soomaali ah ayaa lagu dilay qaaradda yurub faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
wararka ka imaanaya waddanka denmark ee qaaradda yurub ayaa ku waramaya in gudaha dalkaasi uu ka dhacay fal dil ah oo loo geystay gabar soomaali ah waxaana uu dilka si gaar ah kaga dhacay magaalada hayrlin ee dalkaasi denmark iyadoona uu baxsaday qofkii geystay falkan booliska denmark ayaana baadi goobaya ninkan gacan ku-dhiiglaha ah inkastoo ilaa hadda aan gacanta lagu soo dhigin gabadha la dilay ayaa da-deeda lagu sheegay kow iyo labaatan sano jir ilaa iyo haddana lama ogaa sababta loo dilay waxaana dilkeeda loo adeegsaday toorey wadamada dhaca qaaradda yurub ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dilalka ceenkan oo kale ah iyadoona si gaar ah loo ugaarsado dadka muslimiinta ah ee ka tegay dalalka caalamka islaamka markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa fadliga salaanta iyo ahmiyadda ay siisay diinta islaamku waxaana ah warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdullah
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة الخلان رغم المعاد فقربهم باق على عهد الكتاب ومنزل الفرقان mid ka mid ah akhlaaqda wanaagsan ee ay dhiirigelinayso shareecada islaamka xoojinaysana xiriirka iyo galgaceylka ka dhexeeya muslimiinta waa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi jannada ma gelaysaan ilaa aad allah ka rumaysaan iimaanna laydinkama helayo ilaa aad dhexdiina isjeclaataan ma idin tusiya arrin haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم in muslimiinta dhexdooda ay salaamaan salaantuna ay noqoto dhaqan iyo astaan aanu leenahay waxay keenaysaa in muslimiintu isjeclaadaan inta badanna waxay salaantu ka timaadaa qalbi saafi ah iyo qof tawaaduc badan oo aan iskala weynayn muslimiinta kale amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah salaanta faafiya waxay ka dhigan tahay in muslimiinta lagu boorinayo inay badiyaan salaanta dhexdooda ah qofku muslimkaana uu salaamo walaalkiisa muslimka ah haddii ay aqoon gaar ah ka dhexayso iyo haddii aanu aqoonin labadaba الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم قلت السلام salaantu waa mid ka mid ah asbaabaha ugu weyn ee keena in muslimiintu quluubtooda isku soo dhowaato waa furaha horseeda galgacaylka muslimiinta in salaanta aan faafinana waxay muujinaysaa inaanu nahay bulsho muslima oo isjecel intaa waxaa dheer in salaantu ay tahay shaciiro ka mid ah shaaciirta waaweyn ee islaamka iyo astaan aan ugu duwannahay ummadda kale ee dunida ku nool naftuna waxay ku tababaranaysaa inay isdhuldhigto oo ay maamuusto muslimiinta saxaabiga jaliilka ee camaar binu yaasir radiallaahu canhuma wuxuu yidhi saddex qofkii kulansada wuxuu kulansaday iimaanka inaad ka garsoorto naftaada inaad salaanto dadka iyo inaad wax la baxdo adigoo faqiira oo ay xaaladdu kuga adag tahay maalin maalmaha ka mid ah waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama la weydiiyey maxaa ugu khayr badan islaamka nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi waxaad bixinaysaa raashinka qofka aad garanayso iyo midka aadan aqooninna waad salaamaysaa
تحيتي عند الحضور إليكم أنا إن رأيت جماعة قلت marka laga hadlayo xukunka salaanta waxay culimmada muslimiintu tilmaamaan in horaan qofka oo la salaamo ay tahay sunno laakiin haddii lagu salaamo inaad radiso ay noqonayso waajib allah wuxuu yidhi واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا
صحبتي أزكى السلام تحية حي الصحابة وخيرة haddaba waxaana la gudboon inaan faafino salaanta waxay noo tahay ajar waxayna horseedaysaa in xiriirka iyo cilaaqada muslimiinta uu xoogaysto لا شيء يعدل رفقة مختارة لا شيء يعدل صحبة القرآن
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka r s f ayaa xasuuq cusub ka geystay xerooyin barakacayaal oo ku yaala koonfurta dalka suudaan maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa xasuuq daran ka geystay xeradaha barakacayaasha ah ee lagu magacaabo samsam oo ku taalla waqooyiga daarfuur waxaana ay warar ku sheegayaan inay halkaa ku dileen shan iyo labaatan qof oo rayid ah weerarkan ayaana dhacay aroornimadii jimcaha dadka la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa dumar iyo carruur ka soo barakacay dagaalada ka socda magaalada u dhow ee alfaashir ciidamada kooxda dacmu sariic ayaa magaalada alfaashir iyo xerooyinka barakacayaasha ah ee kaaga dhow muddooyinkan dambe kusoo rogay go'doomin adag taas oo keentay in dadka halkaa ku dhaqan ay soo food saarto xaalad macluul ah waxaana gabaabsi ah biyaha iyo baadka sida ay sheegayaan ururada samafalka ah ee magaalada ka howlgala warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanagaynta